aaday walahi farxad weyn noogu ahayd in aan fursad u helnay gaadiyada aan la kulano waxaana rajayneynaa in kulankii ugu dambeysay uusan ahayn dadka kale aan matalno sidaasoo kale iyagana waqtibaa waqti badan aan la qaadanaa marka waxaan filanaynaa in soomaalidana sidaasoo kaleeta inoo noqoto waxyaalo badan aan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay dhallinyaradeenna dhibaataysan ama xabsiga ku jiro waxaan ka wada hadalnay guryaha ay dadka degan yihiin iyo public housing wixii laga qaban karo waxaan ka hadalnay soomaaliya iyo amazon waktigii ay ka bixi doonto marka waxay ahayd xaflad aada u balaaran dadkana su-aalo badanay qabeen annagana haddee shaqadeenna maan qabsan karno haddii dadka fikradooda aanan ogeyn iyagana ma dareemayaan inaan annaga matalayno haddii aysan ogeyn annaga fikradeena marka fursadahan oo kaleeta aaday u fiican tahay in qofka qofka matalo oo wakti dadka siiyo si uu ku ogaado fikradooda uu asigana ula sheergaray fikradiisa waxyaabaad ka hadashay waxaa ka mid ahayd in arrimaha droniska ku saabsan ee soomaaliya duqeymaha ka dhaco kale dadkuna ay su-aalo kaa weydiiyeen waxaad soo qaaday inuu jiro sharci arrintaa aad qorshaynaysaan inaad amaba aad bilowdeen arrintaas haddaad iiga waranto waagii obama uu joogay soomaaliya waxaa ka bilaabmay program oo technology ahaan lagula dagaaltamayo dadka argagixisada suubiyo sida al-shabaab oo kaleete brograamkaasaytina waxa waaye brograam aanan qof ku xirnayn oo wax saralite ah xabad iska soo tuuraayo loogu talagalay in lagu dilo qofkii argagixiska ah waxaan soo ogaanay in dadka qaarkood oo ku dhimanayo aynan dad argagixiso wada aysan ahayn ama la shaqeeyo ay yihiin dad masaakiimiin ah oo dembi aanan galin marka waxaan go-aan ku gaarnay in aan sii dabagalno oo aan fiirino aan ka shaqayno sidii brograamkaasiti uu u noqon lahay brograam dad masaakiimiin ah aanan ku dhimanaynin dadkii masaakiimiinta ku dhintayna in laga shaqeeyo sidii lacag iyo taakulayn familiyaalkooda loo siin lahaa ilaan waxaa jirta in gobolka minnesota lagaa doortay soomaaliya jadaan soomaaliyahinoo fara badan ay ku doorteen indhoweyd sidii aad xagga u tagtay waxa aad u soo badanayey weerar rada adiga iyo madaxweynaha dalka idiin dhexeeya hadalla adagna aad marar badan ku hadasho oo dadka qaar ay leeyihiin ilahan waxaad moodaa in ay ahayd inay isgaabiso laakiin aad moodo inay si xowli ah marar badan ay u soconayso dadka qaarna maybe inaanay ogeyn adiga iyo meeshaaad ka shaqaynayso iyo waxyaabaha kalifaya waxa aad hadalladaad ku hadlayso haddaad iga waranto marka hadalka ay dadku qabaan miyaan la ohan karin waa saxo ilahan waxay ahayd inay isgaabiso maadaama qof soomaaliya oo muslim aad tahay xaaladda dalku uu ku jiraa aad ogta maya ma ila aha aniga taas fikradaasayti inay saxan tahay waan inaan xasuusnaana madaxweynahaanayti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaanba jooginbo waxay dagaal nagu haayeen ilaa iyo kii marka maanta markii qof muslin ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo maaha inuu ka cabsoodo waa in uu dagaalkii wixii laamiyada aan ka sheegi jirnay iyo dagaalkii aan qaadi jirnay iyo ooyintii iyo banaanbixii aan suubin jirnay maanta anigii oo dadkaasoo dhan matalaayo waxaan fursad u leeyahay in qofkii aan aan ku dhaho waxaan aa suubinaysid waa khaldan tahay sharciyadaaniti aa soo gudbinaysa way khaldan yihiin sida aad u dhaqmaysid ma aha si uu u dhaqmo qof madaxweyne ah waddankan aan ku wada noolnahay oo annaga oo dhan na soo wada doortay ma aha sharciyadiisa in ay ahaadaan sharciyo ka soo horjeedo wadanka dhaqankiisa iyo aaminaantiisa marka aniga waxaan aaminsanahay dadka i doortay ime aynan dooran inaan sawir noqdo meel iska fadhiisto oo aniga kursi aan ilaalsado waxay iigu doorteen in aan noqdo qof kursigeeda u isticmaalaysa in dadka masaakiimiinta ah iyo dadka aanan codka lahayn ugu dagaaltamayso marka dagaalka aan ku jiro waxaan aaminsanahay dagaal xaq inuu yahay aan ku guulaysanayno